kadib markii ay sii korortay dadka caratuurka ku sameynaya wadooyinka dhex mara xaafadaha magaalada jowhar ayaa waxa uu maamulka gobolka shabeellaha dhexe digniino kasoo saaray arrintaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyne makraan ayaa shacabka afarta xaafadood ee magaalada jowhar ugu digay in ay xidhaan wadooyinka ay biyaha roobka maraan si aysan saameyn ugu yeelan qoysaska danta yar
ka jiro dhibaatooyinka ka jiro xaafadaha dhexdeeda ama gudaha magaalada ka jiro waxaa laydinka rabaa haddii aad aragtiin
ama haddii sidaasoo kalento meelo la isku heesta jiraan inaad warbixinteeda aada soo gaarsiisiin maamulka hadduu ilaahay yidhaahda maamulka xaafadaasoo kalento kulle inaad taqaaniina laga yaabo gudoomiyaasha waacaha inay wax ka qabtaan aan ku shaqaynayna haddii waxay ka qaban waayaanna annaga ayaa wax ka qabanayno waa run haddii qofku oo maarata asiga uu wax meesha ku xayiro meesha waxaa ku xayiran eerihidaas oo dhan biyahaas way u hayaan wasaqa ka dhalaysaasiga dhibaatada oo gurigiisa keliya oo ka difaac maxaa gurigiisa xatay naftiisa jeermiska baa ku waaya markaasaa biyihii meesha ku celi waxay ku fiican yihiin biyaha inay dhaafaan xaafadda banaanka u socdaan waxaa laaliyo wixii dhibaatahoo ka jiro xaafadaha gudahoodana hadduu ilaah yidhaahdo waa ka shaqayn doonaa idinkuna waxaa rabaa dad soo jeego ee wanaa inay xaafadoodaakooda uu wanaagsanaada rabo inaad ahaatiin aada soo gaarsiisiin guddoomiyaasha waaxaha ama maamulka maaragtay sida kolinka taliyaha saldhiga intaba maaragtay waa laga wada shaqeeyaa wixii bulshada dhibaato ku naqon doono in laga wada shaqeeyaa laga go-a
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa wada dadaalo looga hortegayo in caasimada hirshabeelle bulshada ku nool ay la kulmaan saameyn ka dhalata daadadka roobabka guga ee dhowaan la gudigali doono